sida warkeennaasi aad ku maqlaysaanba magaalada taariikhiga ah ee filadelfiya waxaa xalay ilaa shalay galab ilaa haddadaas aan idinla hadlaynaba ka socdo rasaaseen dhex maraysa ciidamada booliiska iyo qof loo malaynayo inuu dable yahay iyo koox kaloo la socoto inta la xaqiijiyey lix ka mid a saraakiisha booliiska ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkan waxaana dableyda ay wadaa sida la sheegay ku dhumaalaysiga guryo meeshaasi ku yaala dad rayid ah ayaa dadka rayidka ayay booliiska kasoo nabad bixiyeen meesha ay ka dhacayso rasaasta waxaana goobtaasi ka agdhow goob maqaayada oo uu leeyahay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabo raxmaan sheekh axmed khadka telefoonka ah ayaan kula xiriiray sida ay wax uga socdaan magaaladaasi filadelfiya saare xilligan aan kula hadlayo waa sideedii iyo labaatan daqiiqo ilaa sideedii iyo sideed iyo toban daqiiqo ilaa iyo hadda ninkan qof keligii iyo inuu dhowr qofood u yahay lama oga kolley ilaa iyo hadda xabadda weli waa socdaa xabaddiina waxay bilaabatay around four o'clock saacadda markay ahayd afartii galabnimo marka afartii ilaa iyo hadda sideedii iyo xoogaa weli waa socdaa afar saac iyo xoogaa ayaa xabaddaasi socotaa marka bal waxaad iga warantaa khasaaraha booliisku waxay leeyihiin lix qof ayaa dhaawacantay welina dableydii waa ridaysaa rasaasta oo ayagana waa lagu ridaya dabcan bal khasaaraha iga waran waa run exactly lix police officers ayaa dhaawaca oo la kala geeyey laba isbitaal oo mid meesha xabadaha ay ka dhaceysaba isbitaalkan temple university hospital la yidhaahdo ayaa saddex la geeyey saddex kalena waxaa la geeyey muxuu ahaa anistan hospital marka waa lix dhaawaca soo far waa gartay marka jawiga maqaayadaada iyo halka u dhow goobtaada ganacsi sidee ayuu haatan yahay wallahi awal dadka aad bay isu cararayan isu isu dhex cararayaan inkastoo aanan meesha agteeda aanan tegin laakiin la iisoo sheegay dadka meesha ku shaqaynayay laakiin hadda ereyadaas oo dhan waa waa abandon waa very quiet boliiskii baa dadkao dhan ka wada kaxeeyey ereyadanna haddaan kaaga waramo sahar waa meesha waxa ay ka dhacayaan waa waa meel aad u saxmad badan waaye wado waxaa la yiraahdo broad street broadway street ayuu ku yaalaa marka meesha waxa ay ka dhacayaan jaamacaddan temple university medical hospital iyo medical universitygii baa ku yaala nursing school baa ku yaala dental school baa ku yaala arday aad u fara badan baa ereyadaa degan oo residentialkeeda ay tahay oo medicalka ah dadkii meesha ka shaqeeya cisbitaalka ka shaqeeya waa meel aan laga filan runtii sida ina wax u dhacdo waa gartay marka hadda booliisku maxay leeyihiin gacanta ma ku dhigi karaan xaaladda guud ahaan sidee ayay tahay xaaladda guud ahaan waa la ishortaagan yahay saan kugu sheegay lama oga ilaa iyo hadda boliiska ma oga exactly imise qof ayaa meesha ku jira ma qof baa ma laba ma toban baa lama oga laakiin sida ay kor ahaan u fiiriyeen xabadda waxay kasoo dhacaysaa qoryahan culus ee barandooriga u dhaca waxay ka dhacayaan kor fooqa kore labada dhinac ee bildinka markuu yahay dhinaca midigtana wuu ka dhacaya dhinaca bidixdana wuu ka dhacaya marka ilaa iyo hadda waxaa waxaa la boliisku ay garan la-yihiin ninkan ma isagaa cararayo marba dhinac buu u cararayaa mise dad kalaa meesha ku jiro oo waa more than one person marka xabadda way dhacaysaa laba nin oo boliisana meesha way ku jiraan labadii nin ee ugu horeeyey ee meesha galay ninkan xabadda ridaya ama dadka xabadaha ridaya marka horeba boliisku waxa warantigu wuxuu ahaa muqaadaraad baa meesha lagu iibiya ayay ku tuhmayeen marka waxay waranti u wateen iyo codkii inay labadan ama qofkan ama labadan qof ay soo xiraan marka sheekadu halkaasay ka bilaabantay dagaalka labadii boliisay ugu horreeyeyna weli meeshay ku jiraan marka laakiin isku aag ma aha cidda ogolaanshiyaha wadatay inay wax soo xiri karaan waa booliiska marka sidaasayna rasaaseynta ku bilaabatay exactly ha waxay ku bilaabatay warranty ayaa ninkan boliis labada nin ee boliiska meesha tegay ay wateen si ay usoo qabtaan drug dealerskan marka dee nimankana hubkooda bay haysteen way isdifaaceen waa gartay marka hadda waxay u badan tahay marka raggan iyo booliisku inay is ugaarsanayeen laakiinse aysan ahayn nimankan ama dadkan hubeysan cidda doontaba ha noqotay inaysan u dan lahayn dad kale oo rayida inay waxyeelayaan uma malaynayo uma malaynayo arrinta siday u egtahay saro nimankan waxay iska caabinayaan boliiska marka kolley waa niman ugu soo sida boliiska ay sheegayaan inkastoo wax information oo dheeraada hadda uusan soo baxayn oo ereyada oo dhan ay ay maaragtay cakiran tahay laakiin sida qaarkood ay sheegayaan waxay leeyihiin communicationka aada buu eryahay inside and outside nimankanna hub badan bay haystaan sababtoo ah imagine afar saacadood hub nimankan soo ridayay oo labada dhinacda iska soo ridayay so way ugu talagaleen bay leeyihiin waa waa diyaar bay u yihiin wax walba oo ka hor yimaada ama wax walba oo banaanka uga yimaada inay iska difaacaan waa tahay soo niman hakanaya ma aha waayahay philadelphia magaaladaasi taariikhiga ah waa sidee xaalkeeda nabadgelyada iyo xataa hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xabadaha sidaan oo kaleeto ama israsaaseynta horey ma uga dhici jireen waa sidee guud ahaan jooga nabadgelyo walahi saar ma magaaladan philadelphia waxay la mid tahay magaalooyinka waaweyn chicago new york you know marka afartii sano shantii sane lasoo dhaafay magaalada aada bay u deganeyd wax boliis lagu dilo iyo isfasaagseen badan ma jirin inkastoo aada qaarkii meesha hadda ay wax ka dhacayaan meelaha kas ka shisheeya lagu yaqaano waxyaabahan muqaadaraadka iyo ayaga ay isdugaarsadaan ma ogi wax ma aragtay spectacular oo xabadeyn saa u weyn ma uusan ka dhicin waktiyadan iyo wakti u dhow marka waa iska magaalo qabiiliya magaalo degan magaalo aada u fiican waayo dadkuna waxa waaye waa hadda dagaho unbaa u taagan wadankana hadda ne
cabdiraxmaan sheekh axmed oo maqaayad ku leh halka weerarka israsaaseynta uu booliiska iyo dableeda ku dhex maraya magaalada philadelphia ee dalkan maraykanka oo khadka telefoonka iigu warramaya goordhow ayuu kaasi ahaa